munaasabadani oo ka dhacday howlka shaqaalaha ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha somalilan xubno kamid a golaha wasiirada iyo sidoo kale haweenka iyo ururada bulshada ee iyagu ka shaqeeya arrimaha haweenka munaasabadani ayaa waxaa ugu horeyn hadal kasoo jeedisay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwehinda jaamac marka koowaad meel allaale iyo meeshay joogaan haweenka adduunka waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan si gaara u hambalyeynayaa haweenka reer somalilan waxaan qilayaa inay yihiin sirdhexaadka nolosha reer somalilan haweenka reer somalilan waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa inay yihiin kuwa aan gaalin iyadoo aan oran karo weli may gaadhin halka ay doonayaan haweenka reer somalilan taas oo ah inay yeeshaan saami go-an oo ay ku leeyihiin golaha guurtida golaha baarlamaanka iyo sidoo kale golaha deegaanka gabagabadii madaxweyne muuse biixi cabdi oo munaasabadda khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay muhiimadda maalintani u leedahay haweenka iyo sidoo kale haweenku doorka ay kaga jiraan bulshada waxaynu hobaryo dilaynaa dhammaan haweenweynaha dunida meel ay joogaanba gaar ahaan haweenka muslimiinta ah siba gaar ahaan haweenka soomaalida bini aadmigu jiirka koowaad inuu ku dhaqan yahay oo hooyo oo haweenka duruub kasta oo ay qabto hadday mid caafaad qabto hadday mid faqay qabto hadday mid qaxooti qabto hadday barwaaqaysan tahay si isku mid ah ayay hooyada ilmaheeda u fadhisaa oo nafteeda u ilibdaa isaga haweenka muslimiinta ahi taarika cajiiba oo waaweyn oo adduunku ku dalan karo ayay ku leeyihin taarikhda horumarinta haweenka oo idhaahdo tallaabo gaalaada maxaa loo raacaya inagu tallaabo gaalaad ma raacayno ee adduunka waxay kala qayb galnaa in hooyada iyo haweenka la qadariyo oo la kalaameeyo oo awoodalaya oo noqon inaga oo ku sugan xudud islaamka haweenka islaamka a markaynu aadno tahay uma diidin islaamku haweenka inay tabarka qaybgalaan uma diidin haweenku inay halkaa ay ku leeyihiin ama ay adduun yeeshaan ama dhaqaalo yeeshaan wuxuu kala timi ragga iyo haweenkaba inay ku dhammaan shuruucda islaamka laakiin uu doon mau liidin kaatooatarkaa ina wada jiraan oo qaranka somalilan oo wanaagga haweenkeeda doonin waayo haweenku boqolkiiba waa konton mushtabac dee boqolkiiba konton hadduu shaqeyn waayo ama xuduudta lagu gudbo ama talada walis waaya ama waxay tareedaa aqoonsan waayo ee qaranku hoba mari maayo sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa